haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyay o inala socotiinaya maxamed cabdi sandheere
muddo hal toddobaada gudihii ayaa laba qarax ay gilgileen magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya qaraxa koowaad ayaa jimcihii hore ka dhacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ka labaad oo shalay dhacayna waxa uu helelay mukhaayado ka ag dhowaa xarunta amniga ee dawladda soomaaliya labada qaraxba dad saraakiil iyo shicbi isugu jira ayaa ku dhintay haddaba barnaamijka faaqidaadda oo aan toddobaadkanna isla arrimahaas kaga hadlayno ayaa waxaa marti ugu ah kolonel cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka mid a saraakiishii hore ciidanka soomaaliya haatanna ku sugan magaalada muqdisho waxaa isna barnaamijka marti ugu ah kolonel maxamuud maxamed macallin koronto oo hadda ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya madaxna ka ahaa guutada koowaad ee ka howlgasha gobolka shabeellada dhexe kolonel koronto waxaa hadda si kumeel gaadha ugu sugan yahay gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah doctor cabdinuur sheekh maxamed oo horey wasiir uga soo noqday mid ka mid a xukuumadihii kumeel gaadhka ee soomaaliya haatanna ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolku haaye maraykanka ugu dambaynna waxaa isna barnaamijka marti ku ah kolonel yuusuf xasan warsame oo ka tirsanaa ciidankii soomaaliya haatanna ku sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota inta aynaanse barnaamijkeenna gudagelin aynu wada dhegaysanno warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada muqdisho oo ay barnaamijka faaqidaadda u soo dirtay waryaheenna zaynab abuukar mahadsanid maxamed dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto sidii loo xoojin lahaa ammaanka iyadoo samaysa guddiyo amniga kuwaas oo ay qayb ka yihiin wasiiro xildhibaano maamulka gobolka banaadir iyo weliba bulshada rayidka si loo abuuro kalsooni iyo xidhiir ka dhexeeya bulshada si ay u sahlanaato wax ka qabashada xasilooni darada ka jirta magaalada muqdisho kadib weerar lagu qaaday aqalka madaxtooyada balse aanay waxba ka naasaacadaan oo culayska amniga ee saare magaalada muqdisho uu ka badan yahay iyadoo isla maalintii shalay qarax gaari loo adeegsaday uu ka dhacay meel ku dhow xarunta nabad sugidda ee magaalada muqdisho qaraxyadaasi oo gebi ahaanba sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay in dowladdu ay qaadi doonto weeraro ay kaga sifayn doonto al-shabaab muqdisho iyo gobolada dalka waxaa la ogsoon yahay in xukuumaddu kordhisay cadaadiskii milatari ee ay kula dagaalamaysay kooxahan iyo hoggaamintoodaba wixii villa soomaaliya ka dhacay jibcihii ina dhaafay wuxuu ka yimid cadaadiskaas ay xukuumaddu ku hayso kooxahaas kooxahani waxay raadinayaan fursado ay ku muujiyaan inay jiraan khatarna ku yihiin amnigeenna waxaa wiiqantay awooddooda dhaqaale moraal iyo milatari waxayna caadays waxayna waxaana taa caddaynayaa nafla caarinimada ay la soo galeen villa soomaaliya xukuumadda waxaa ka go-an in kooxahan laga tirtiro dalka oo dhan haddii eebbe idmo dadkeenna meel kastoo ay ku sugan yihiin waxaan ugu bishaaraynaynaa inay ku dhiirsan doonaan howlgalle xanuunjiya dhabarkana ka jebiya
madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay magacaabay maamul cusub oo uu yeesho gobolka banaadir inkastoo uu ku soo aaday xilli horumaro ay jiraan ayaa waxaa dhanka kale horyaala caqabado badan ay ugu horeeyaan amniga magaalada muqdisho wasiirkii hore ee arrimaha gudaha cabdisamed macalin maxamuud ayaa rumaysan in wax kaqabashada xaalada ammaanka muqdisho ay ka weyn tahay heer gobol oo ay u baahan tahay iskaashi dhinacyo badan leh dhinacyada kale amniga laakiin amniga waxa wey meelo badan buu ku xiran yahay kuma xirno keliya magaalada muqdisho keliya kuma xirna amniga wuxuu rabaa in maxaa la yidhaha ilaa iyo banaanka laga sugu rabaa laakiin dhismalihi waa arrin iska sahlan oo si sahlan uga fududaan doonta siyaasiyiinta u darusa arrimaha ammaanka ayaa qaba in habacsanaanta dhanka ammaanka ay ugu wacan tahay diyaargarowga hay-adaha amniga oo hooseeya iyagoo dhinaca kala rumaysan haddii ay jiri lahaayeen kalsooni ka dhexaysa dowladda iyo shacabka in xaalka uu ka sahlanaan lahaa heerka uu maanta taagan yahay
muhiimada waxay tahay ugu ballaaran waxay tahay waxaad moodaa inaan sidii la rabay aan maxaa la yidhaha awoodda loo saarin dhinaca amniga waxaana dhacda mar kastaba oo maxaa la yidhaahdaa ciidamadu ay run ahaantii awood waa uleeyihiin ciidanka booliiska iyo nabad sugiddu iyo militariba awood waa uleeyihiin inay sugaan amniga magaalada muqdisho waana hubaa ciidamo fara badan oo aada u tababaran inay joogaan dalka joogaan laakiin waxaad moodaa inay xoogaa ka khaldanta hal dhinac oo ah falal dhacay baa waxay soo laalaabteen dhowr jeer soo laabteen haddii la yidhaahda fal ka dhacay maxkamadaha ka dhacay oo maxaa la yidhaahda dadka lagu laayay nambarka aada fara badan lagu laayay hadday noqoto kii ka dhacay u n d b da iyo kii madaxtooyada ka dhacay inta waxaad moodaa iskusi inay isu wada eeg yihiin isku qaabna ahaayeen marka waxaad moodaa haddii fal dhaco in loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo aana dib mar labaad u dhicin canab xasan cilmi waa gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka waxayna qabtaa inayan habboonayn in eedda dusha laga saaro dowladda oo qura balse ay wanaagsan tahay in lagu gacansiiyo maadaama ay dal muddo ka badan dhowr iyo labaatan sano burbursanaa ay damacsan tahay in ay nidaam dib ugu soo celiso
waa run dowlada keligeed saara maaha dowladnimadu waa shacabka maaha qof la magacaabay oo wasiir ama sarkaal ama taliye laakiin dowladnimada iyo nashinku waa shacabka marka laftigooda inay shacabku dhaliil leeyihiin oo dhaliil kuleeyihiin inayan amniga aysan ka qayb qaadan dhaliil waa kuleeyihiin waayo sababtoo ah adduunka amniga waa la gataa waxa weeye fand dhaqaalu leeyahay cashuur buu leeyahay jaar buu leeyahay intiiba ummadda soomaaliyeed haddayan dowladda gacan ku siinin waad ogtii wadankeenu dhaqaalo mare dhaqaale amniga lagu sugo ma dawladda ay asho ma hayso askarigii badda litri karto shacabkii soomaaliyeed inay cashuurta bixiyaan ma ogola ganacsatadii inay ka qayb qaadato amniga ma ogola qof kasta wuxuu leeyahay dawladda dawladda maxay qaban kartaa haddaan shacabka la shaqaynayn daliil shacabku waa kuleeyahay waliba ta ugu weyn buu kuleeyahay saas ayaan qabaa anigu si kastoo ay tahay amniga ayaa u muuqda mid faraha ka baxay waxaana siyaasiyiinta iyo dadka khibradda u leh ciidamadu ay sheegayaan in kooxaha kasoo horjeeda dowladdu ay ka faa'iidaysanayaan tabardarada ciidamada dowladda inkastoo ay dad badanna rumaysan yihiin in weerarada al-shabaab ay yihiin kuwo ay doonayaan in ay kaga hortagaan qorshaha dowladda ay ku doonaysa in ay ku ciribtirto saynab abuukar v o a muqdisho aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaynab abuukar oo warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo dirtay haddii aynu barnaamijkeenna ku noqonno maxaa suurtogeliyey qaraxyada magaalada muqdisho ka dhacaya su-aashaas koowaad waxaan jawaabteeda horsiiyey colonel yuusuf xasan oo ku sugan magaalada minneabolis bismi illaahi raxmaan raxiim waxa ay aniga ila tahay waxa ay u dhacayaan wax kaleeto maaha xoogaa waxaan isleeyahay oo aan dhaliilsanahay dignin la siiyey nimankaa oo muddo laga joogo uu yaraan bil socotay oo laleeyahay waxaanu weerar baan qaadaynaa waa sifaynaynaa waa burburinaynaa haddee ninka aada u midyasahanaysana isna waa un kugu maqan yahay wuxuu isku dayayaa inuu ku niyad jabiyo shacabkana uu niyad jabiyo marka waxaan isleeyahay waxaa qurxoonayd inta diyaargarowga lagu jiro inaan waxba la sheegin habaabulka iyo diyaargarowga markay dhammaadaan un ay noqoto haddii wax la sheegayo marka waxaan qabaa inay tahay u niyad jabin ay uga jawaabayaan waa burburinaynaadi waan gartay colonel coronto assalaamu calaykum waraxmatullah horta wax walba see ulacen waad arkaysaan see ulacen hadda see ulacday iyo sababtay ulacday in laisweydiiye maaha sababto ma taqaanaa nimankan niman hadda oo dagaal ku jira oo frontier ah oo meel taagan oo meel lagu haayo hortale ma aha waa dad mobilise oo yacyaacaya mar tuuladaan ka garaac mar tuuladaan gal mar kenya gal mar inta galowey marka nimanka sideeda waxay ku jiraan saacadii ugu dambeysay oo oo oo nafbexa ahaa sababtoo ah mataqaanaa mar hurwa ay xabad ka ridaan maray madaxtooyada ka tuuraan maray mataqaanaa tagaan airboortka waa waa nuxnuxsi ugu dambeeya wey laakiin mid waa jirta waa qaraynaa xoogaa naga jeesay oo mataqaanaa oo oo dabacsanaan xagga amniga inay jirto xoogaa waa soo qeyn waa lawada ogyahay laakiin waxaan ii sheegayaa kolley nimanka marka ugu dambeysay ayay marayaan waana saacadii ugu dambeeyay saacadii ugu dambeeyay marka neefka markii la gowracan sembe waa raftaa waxaan haysaa rafasha inay tahay saas aan haysaa waan gartay laakiin dad kale aada u diidan oo awooddooda marka la eego meelaha ay weerarayaan waa madaxtooyadii gaar ahaan meel madaxweynuhu maalinta jimcaha uu ku badan yaho hayd masaajidka meel u dhow xaruntii amniga oo la sheegay in weliba ay ciidamo ka tirsan amnigu ay fadhiisan jireen wax ka duwan bay dadka qaar arkaan marka balansiiyo cornel ciro oo aan weydiiyo inuu ku raacsan yahay faalladaas colonel coronto uu sheegay bismillaah waa salaamahayaa walaalahay saraakiisha iyo doctoorka horta amnigu sidiisaba waxa weeye wuxuu rabaa feejignaan saa-ida inuu leeyahay si kastaba ha ahaatee waxa dhacay markaad qiimayso xaqiiqada marka laga hadlahayo yacni in cadowgii dalka ay noqoto xogta ay helahayaan inay bartii madaxweynuhu salaada ku tukanahayay horta wax sahlan maaha waa wax u baahan in laysjeegareeyo sababta ay ku dhacdana mukhaabaraadkooda aada u shaqaynahaya habac waa soo baxay oo wuu qiray sarkaalku waxaa kaloo jira run ahaantii nidaamka ay ciidamadu u howlgalaan oo inta badan aan qancin bulshada ay dhexdooda ka howlgelahayaan marka waxyaalahaasoo iskaashaday baa keenahaya middan weerarka dawladdu shaacisay aniga ilama haboonaba in cadowgaada waa ku weerarahayaa saasaan ku yeelahayaa yacni kuma jirto tartiiga militariga waxay ku fiicneed inay dhowrsanaato ay ahaato mid qarsoon ta kale ma qarsoona in ethoobiya ciidan xoog la ay ka soo galeen oo lasoo weerarahayo meelaha ay weerari karaan inay weerarahayaan oo ay lid weerar samaynahayaan intaan weerarku ku dhicin inay taatiig ahaan ciidan ahaan in cadowgaada hadduu weerar soo yahay inaad liweerar lidweerar waxa la yidhahdo ku samayso waa wax jira marka anugu inahaasaan u malaynahayaa waan gartay doctor cabdinuur waxaad la soo shaqaysay mid ka mid a xukuumadihii xilka soo qabtay intii ku meel gaadhka lagu jiray madaxweyne shariif ood sila soo shaqayseen markaad eegto dirirtii idinka dhexaysay ururka al-shabaab xilligaas iyo xilligan oo dabcan magaaladii o dhan ay ka baxeen dad badan ay rumaysnaan in laga adkaaday teebay daran tahay arrintu bismi illahi raxmaan raxiim waa salaamayaa walaalahaygan saraakiisha halkan ku kulansan iyo ummadda soomaaliyeed ee barnaamijkan maanta ka dhegeysanaysa adduunka marka hore waxaan rabaa inaan tacsiye u diro dadkii ku geeriyooday labadii qarax ee ka dhacay soomaaliya labadan usbuuc lasoo dhaafay su-aasha aad weydiisa markaan usoo laabto waktigu waa kala duwan yahay waktigii anaga aan joognay oo dawladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyne shariif sheekh axmed runtii waxay ahayd wakti ay magaalada dhexdeed uga jireen oo aan dagaal kula jirnay oo dagaalku uu ahaa mid muuqda oo wasiirada prime ministerka madaxweynuhu ay garbaha is haysteen ciidamada qalabka sida oo ay sharan jireen uniformkii ciidamada oo ay furantiga aadi jireen marka waxaad muuqatay markaas inay jirta iyada diila ah in ragga la iska dhiciyo runtiina waxay lahaayeen bartilmaameedyo oo dagaalka uu ka socdo oo la yaqaano hase haatee hadda waxaad moodaa sida saraakiisha ay u sheegeen in maaragtay ay tahay hid an run waxa loo yaqaano oo ma maaragtay in ku dhufo ku dhufo ka dhaqaaq oo ay nafcaal yihiin taas lafteeda waxay u baahan tahay nidaam maaragtay looga hortago si shacbiga loo siiyo maaragtay dareen ah in dalka uu nabadaysan yahay waan gartay waxaa jira dood badan oo arrintaasi la xidhiirta oo la yidhaahdo dawladdu ma kasbanin shacabkii kama shaqayso sidii ay u soo jiidan lahayd shacabka shacabkana ay ugu xirnaan lahaayeen oo mararka qaarkood haddiiba ay dhacdo in ururka al-shabaab uu soo gala xaafado gaara in muwaadiniinta qaar ay dawladdu soo wargeliyaan xilligii loo baahnaa ayna imanin dawladdu subaxa xigana ay dawladdii soo gasho magaaladii isla markaasna laga yaabo inay dhibaatayso shacabkii meesha degganaad sida dadka qaar ay ku doodaan kolonel cirre haddaan weydiiyo dawladdu run ahaantii ma kasbatay shacabka ma gaadhsiisay ilaa heer ay kala shaqeeyaan arrimaha amniga ee magaalada waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta adinkoo mudan runtii aad baan ugu faraxsanahay rag guusay u miisaamahayaan laakiin waxaan jeclaan lahaa siiqa dal waxaan ku jirnaa la qaybqaybiyey halganna loogu jiro in dib loo soo celiyo qarannimadiisii maamulada isbedelahaya ama dawladahii kumeel gaarkan ama ahaa ama dawladdan cusub ha ahaatee waxaa loo halgamahayaa in la gaaro qarankii soomaaliyeed oo qawi ah marka waxaan jeclaan lahaa waxa wax kaala dhexeeyaan sida saraakiisha qaar ay xuseen waa dad soomaaliyeed oo dad kale la socdaan oo cadow kugu ah marka shacabku siiqa ay fahmi karaan waxaan codsanahayaa inaan wax ugu sheegno su-aashaad weydiisay oo ah dawladdu ma hanatay qalbiyada shacabka anigu waxaan qabaa inaysan hanan inaysan marnaba isku dayin waana caddaynahayaa waa sababaynahayaa xilalka waxaa loo qaatay in bulshada loogu shaqeeyo waxaad dareemaysaan xilligii saacid sanad buu hayay dawlad cusub oo istoosinaysay ahayd sanad waad dareemi kartaan isqabsibaayii tii kale oo ka soo baxday dhowr iyo labaatan wasaaradood wasaarado isi saarnaabaa la kala qaaday waxaan u malaynahayaa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda mooye intii kaleo dhan waa isu dhexdaafan yihiin kala gurkoodii intay socotay baa hawlahaanu dhaceen aada dareemaysaan oo dhibka iyo qaraxa marka marnaba shacabka toos looguma soo jeesan shacabka waxaa laga rabaa iyagana hadday dowladdu usoo jeesan weysay ma aha dalka ayagaa leh dadku dadka ku nool waa ayaga ayagay sharaf u tahay soomaalinimada iyo qarannimadu ayaguna dhaliishaa waa leeyihiin oo do- de inaad waalidkaaba waa u samirtaayo dowladdu waa waalidkaayoo kale inay u samraan bay xaq loogu leeyahay waan gartay doctor cabdinuur xukuumaddii ka tirsanayd xilligii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxaa lagu ammaanaa in si ahaan ay xidhiir u lahayd shacabka iyo ciidanka labadaba marka haddaynu bal isbarbar dhigno adiga aragtidaada xilligaa iyo xilligan ma is leedahay su-aasha aan saraakiisha weydiiyey aan kugu celiye dowladdu way hanatay kalsoonidii shicibka
sandera waa mahadsan tahay waxaan ku raacsanahay coronel ciro oon isleeyahay ninka ugu dambeeya u hadlay ayuu ahaa in arrinta uu uu carabka ku dhuftay oo ahayd in dawladdu aysan helin fursad ay maaragtay hawlihii looga baahnaa ay qabato oo isbedelo iyo maaragtay ay mashquul ku ahayd nidaamkii loo hanan lahaa maamulkii dawladda marka waxaan isleeyahay taasuna excuse maaha waana looga fadhiyaa dawladdu mar walbaba iyadoo howlo kale ku jirto inay nabadda sugto waxaanse is leeyahay yaanan culayska oo keliya dawladda dusha saarin arrimaha security-ga iyo nabadgelyada soomaaliya waa la qaybsadaa oo qayb waxaa ka leh dawladda dhexe qayb kalena waxaa iska leh amisom oo runtii u joogtaba dalka inay dalka nabadayso una baahan lafteeda in la weydiiyo maxay ku dhacday iyadoo intaasoo ciidamo ah oo dawladda afrikaan ah oo jooga magaalada muqdisho iyo dalka intiisa kale meelo badan ka jooga in maaragtay ay arrimaha dhacayo aysan lug ku lahayn sidee loo hantaa kalsoonida shacabka dabcan waa muhiim in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidamada oo dhan la helo qaab maaragtay loo daryeelo qaab maaragtay loo qalabeeyo qaab maaragtay mushaaharadooda loo siiyo qaab loo loo muujiyo maaragtay in ay noqon karaan ciidamadii hore yani way noqon karaan dadku waa dadkii dalkuna waa dalkii waxay u baahan yihiin oo keliya kobcin daryeel iyo in la muujiyo maqaamka ay ku leeyihiin shacabka soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay dawladeena dawladdaana awooddaas way leedahay waxaana rajaynayaa inay ku dhaqaaqaan laakiin dawladdii oon anigu wasiirka ku ahaa waxay ku guulaysatay in maaragtay ay halato ciidamada oo ay u hadasho oo ay u doodo maslaxadooda mushaaradooda bixiso oo uniformkooda la diyaariyo oo maaragtay ay u dareemaan dawladdu in iyada ay ayaga u dhisan tahay waxaan isleeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo prime minister cabdiweli arrintaas kama kama marna shacabkii marka ay dareemaan ciidamadii iyo shacabka inay isku xir yihiin waay soo noqonaysaa kalsoonida shacabka hase ahaatee waxay u baahayen in wakti la siiyo tan aan waxaan ka yidhaahda aniga midaan oo shacbiga way sandare waxaan ku raacsanaha wasiirka hore iyo ninka koraalkaa saaxiibka iga horreeyey midaan jirto oonan laga lexleexin karin oo realitiga runta in la sheego u baahan shacbiga lagu sheegayo waa shucuub baraa'id ah oo soomaaliyeed oo ka kooban oo hore isu dirlay haddana aan dagaalkii taagnayn waxaa kaloo jiro xisbiyo dhisan sida ahlusunna waljamaaca iyo xisbiyo jiro oo la aqoonsan yahay haddii dawlad shucuubihii qabaa'ilka iyo xisbiyadii jira ay maalinba ku dhawaaqaan iyo yidhahdaan saacadda laga bilaaba haddaan ahlusunna waljamaaca ma raacsan dawladdii yaa wax qabanaya number one waa lacag hadday dhacdo haddii fiiri shacbigii soomaaliyeed ee deganaa muqdisho iyo gobollada kala deganaa dhulkooda yool haysto oo haysto shabaab ay dhahaan dawladda saacaddan laga bilaaba kalsooniya waa kala noqon ay dhahaan shacbiga la difaacaya ma shacbiga wax lagu sugaya waa kuma ayaga ahaayeen bal fiir si fiican u eeg shacbiga inta fadhiisto oo bee madaxweyne maaliba tuu ku dhawaaqay aqoon-yahan oday dhaqan nabadoon culumo wax iska meel iska dhigaa layidhi iska dhiga meel aan jihaad galno maanta waxa taagan oo ujeedin niman meel xagaadaya oo rafanaya ku rafanaya guryaheeni ayaan loo taagan ma u baahna maanta in la yihahdo dowladda kalsoonaan kala laabtay jaamacan ahaansaana kala laabtay ahlusunna jamaca waa kala laabtay bal fiir shacbiga lagu sheega waa kuwaas marka shacbiga lagu sheegayo ayaa dowladda ah ma ah dowladda labaatanka qof aan dooranay oo madaxweynaha iyo wasaare u sarreeyaan iyo prime iyo ra-iisul baarlamaanka ma aha dowladda lagu sheega dowladda waa shacbigii dhahaya kalsoonaa kala laabanay dowladda waana aan dhahaya ee dhulkooda shabaab ka talin lahay dhulkooda shabaab ka talin lahay dhulja haystaa shabaab dhulkaa ka taliya see marka dowladda kuu raacaysa ama kula shaqayn haddii shacbigii saas u dhahayo wamarwan shacbigaa laga rabaa inay waxaas kala joojiyaan ay wax meel iska dhigaan ganacsade culamo meel dhigaan ay usoo jeestaan arrintaan taagan maanta wax kaloo taagan ma laha waayahay waad mahadsantihiin dhammaantiin waxaan jeclaa inaan dhegaystayaasha xusuusiya inay la socdaan barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo ay ka dhegaysanayaan idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna waxaan jeclaa inaan soo gudbiyo aragtida qaar ka mida dadka ay ka qabaan qaraxyada magaalada ku soo cusboonaaday bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdixakiin maxamuud xasan haddaan macnaha fakarkeyga ka warramo waxaan joogaa ku suganaa magaalada beledweyne haddaan fikirkeyga aan ka warramo waxaa qarxyada soo celceliya dhalinyarada aan wax shaqaana haysan waxaana oo u ah micnaha gundhigu ah islaha dowladda waayo dowladda ballanqaad badan ee samaysaa oo dhalinyarada ah sidii loogu talagalna uma fuliso taasi marka waxay keenaysaa dhalinyarada inay shaqalaan noqoto loona adeegsado ficilada qaraxa iyo dhibaatada iyo foodada loo adeegsado marka taas waxaa keenaysa shaqala-aanta jirto bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicayse xaji cabdisamed oo jooga gobolkiina degmada beledweyne qaraxyadan oo ku sii badanaya hadda magaalada muqdisho gaar ahaan nawaaxiga dowladda ay degan tahay waxaan u arkaa maadaama shabaabka uu xilligiisii wakhtigiisii sii dhammaanayo inuu yahay nin gowracan geeda ka mawaabto oo haraanti geelihii ugu dambeeyey ay tahay iyo waa dhici kartaa in waxaan malaynaynaa in shabaabka ay iska noqon doonaan dad la adeegsado oo la kiraysto oo waxaa dhici karta xataa dad siyaasiyiina oo ama xil waaye ama wax waaye meesha iyaga wax ka xumayn lahayn in xataa ay ay shabaabka ay xataa howlgashadaan ay dhahaan waxaa sameey oo iyaga n g o ahaanba ay ka dhigtaan dhibaatada iyo qaraxyada maadaama dadka mas-uuliyiintu ah shabaabka ay ahayn dad iyaga ku dhimana ama dhibaato ku gaarayso ee dhallinyar yari ay adeegsanayeen in dhaqaalana ay ka helaan waxa dhimanaana waxay dhaleen ma aha iyo waxay ka naxayeen ay saas barnaamijkaas ku fuliyaanna waa dhici kartaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxuu noqdoon cabdi faarax ibraahim waxaan joogaa magaalada beledweyne ayaan joogaa waxaan u arkaa qaraxan soo noqnoqday oo magaalada xamar gilgilay ummaddiina qalqalka ku riday tabardarrada dowladda ayaan u arkaa taas oo aan u aragno isqaqabsiga faraha badan waayo maxaa yeele hal sano gudahood ayay waxay marayaan laba ra-iisul wasaare dee sanadka ku xigan haddee wax ka imaan kara waa la dareemayaa mar had jeer markii la isqaqabsadana waxaa dhammaanaya canaha awooddii waxtarma ayaa dhammaanayo sidaas daraaddeed dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay ummadda ayadaa shalay u dhaaratay ayadaana u ballan qaaday inay yacnaha cadowka qabanayso inayna wax xuraynayso inay yacnaha mataqaana nabadgelyo soo dabaalayso ummaddu haddii ay wax uga qaban karin waxaan ugu baaqaynaa inay ka hor wareegaan ayaan ugu baaqayaa midda kale waxaan ku baaqayaa ummadda soomaaliyeedna war ceelna idiima qodna cidna sugumaysaane ha noqonina meel yacnaha maalin kastaba lagu soo yan loo soo qorsho tagee danahiinna ka tashta ummaddana sidaasaan ugu baaqaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anigoo ah yuusuf nuuxo dhushe oo degan magaalada beledweyne waxaan dhihi lahaa ama odhan lahaa dhalinyarada qaraxa ku soo noqnoqda gobolka banaadir waxa uu sababa dhalinyarada oo baagamuudada ama dhaqaale la-aanta alla siina micnaha dadka kale waxaa loo ballan qaaday janno alla siina intana waxa waa hanti idinla balqaaday ama dhaqaalaha idinla ballan qaaday haddii la yidhahdo dhaqaalihii ayaa dhibaato u keen dhaqaalaha oo dhalinyaradii ay haysan iyo baagamuudadii iyo rafaadkii ahay ayaa ku sababay haddana dhalinyarada waxaa u sababay dhalinyarada baadiya laga keeno oo jaahiliin oo waxba aan ogin oo wax loo tilmaamay wixii loo sheegay hore ka yeelaya ayaa qaraxa u sababa intaasan shabaabna waxaan dhihi lahaa ayagana inta dhallinyarada oo ku jirto inay ka soo baxdo shabaabka oy soo gasho dhinaca dowladda ay timaadaan dhihilaa anigoo ah xasna cali geedi waxaan sheegayaa amniga waxaa wax looga qaban karaa ciidamada shabaabka markii lasoo qabto waa la soo daayaa haddii ayaga maxkamad la saari lahay oo micnihii sharciga lala tiigsan lahay oo aan la soo dayi lahayn amniga waa hagaagi lahay iyo ciidamada oo la siiyo mushaaraadkooda oo si daacad ay u shaqeeyaan dowladda waxaa looga baahan yahay inay qabato ciidamada inay mushaaraadkooda siiso nimanka saraakiisha ee micnihii dabagal lagu sameeyo saasaa horumar lagu gaari kara waxwaay baaritaano in la sameeyo habeenii maalin la shaqeeyo waayo oo ciidamada iyo saraakiishana si daacad ay u anigoo magacayga cabduqaadir axmed sugaal ah waxaan u sheegayaa soomaalida dhibaato ilaahay noo keenay gacmaheenaan ku keensanay dhibaatadaasna ilaaha naga saari karaa aloo noqda ilaah mar walba iyo mar kasta waxaan dhahayaa soomaaliyay waa ujeediin horta muqdisho gaar ahaan muqdisho waxay tahay waa fahansantihiin waayo maalinta labaiyo tobankii saac oo magaalada aada u jeediin saacadba saacaddeeda kaleeto waxbaa lagu dilayaa waxbaa lagu dhacayaa qarax baa dhacayo marka soomaaliya see wax ugu gudubnaa tan see ugu gudubnaa oo too kaloo nabad leh saan u helnaa aa iskaashano haddaan dhalinyaro nahay haddaan oga odayaal nahay haddaan bulsho nahay marka aan dhiig isku yeelno aan iskicinno dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa waxbartay anigoo laydhaho xasni cumar magaalada muqdisho ku nool gaar ahaan yaakshiid magaalada f- amnigeedu faraha ayuu kasii baxaa waxaan rabaa madaxweynaha iyo dowlada federaalka oon kumeelgaarkaan ahaynin waxaaba ka taya badneedba magaalada dowlada kumeelgaarka aheeda tan federaalka oo madaxweynaheedu adduunka laga aqoonsan yahay ma ahan mid magaalada oo amnigeeda faraha ku haayo sida tan ha ka bedelo madaxweyneheynu dowladda kumeel kumeelgaar ma ahan waa federaal waa dowlad madax bannaan waxaan rabnaa inay amniga magaalada wax ka qabato hadday ka qaban weysana iskaaga wareegta meesha rag ka qabanaya la helaa ama dibadda ka imaa ama dalka wax ka jooga kuwaasi waxayaan aragtiyada qaar ka mida dadka ay ka qabaan qaraxyada dhowaanahan magaalada ku soo noqnoqday sida muuqata tallaabada koowaad ee wax ka qabashada amniga muqdisho ayaa noqotay isbeddel maalintii shalay ahayd lagu sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir dikraata ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilkii lagaga qaaday guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada maxamed nuur tarsan laguna magacaabay jenaraal xasan maxamed xuseen muungaab haddaba isbeddelkan la sameeyey wax kalena ma ka geysanaya wax ka qabashada amniga magaalada muqdisho waa kan mar kale kolonel yuusuf xasan warsame si weyn ayay ayuu ugu leeyahay shaqada ugu badan ee laga qabanayana in gudoomiyaha gobolka uu ka warhayo ama la socdo waa lagama maarmaan siday ahayd midkii joogay intii uu qabtayna haddee waa qabtay oo waa la wada ogyahay ummaddu way wada sheegtaa midka cusubna waxaan ka rajaynaynaa walow uu weliba yahay nin sarkaal ciidan in uu aqoon dheeraada u leeyahay xagga nabadgelyada taasna uu jawaab ka bixin doono waan rajaynaynaa isbeddelkuna sidiisaba markii arrimahan oo kaleeta ay dhacaan in isbeddel la sameeyaa waa wax meesha ku jira at least meel ama labo ama saddex in wax laga bedelo inta kalena tusaale la siiyo haddii wax qaldama ay jiraan dib loo saxo meeshay ku jirtaa marka haddaan soo ururiyo waxaan leeyahay isleeyahay wax weyn ayuu ayaa ka quseeya guddoomiyaha gobolka arrimaha nabadgelyada waan gartaan siiyo korneel koronto isbeddelkaasi ma is leedahay natiijo wanaagsan buu la imanaya isbedelkiisaba lama qiyaasi karo natiijadu la iman karo qofna ma qofna maaha shaqada waxa qabta shaqada waxa qabta waxaa waaye bulshadaas iyo dadka oo isuwada yimid oo iswada kaashada ayaa horta waxa qabta qof wax ma qaban karo marka qofka cusub ee hadda yimaada waa inaan taageernaa kii hore shaqadu qabto waa ognahay kan cusub oo yimaadana wuxuu u baahan yahay garbo iskama socon karo waa in lala shaqeeyo bay u baahanta waan gartay kornel cirir oo muqdisho jooga guddoomiye tarsan mudduu xilka soo hayey wanaag iyo samaan labadaba waa la soo arkay dad fara badan baa ammaana Eh, dad kalena waxay yidhaahdaan dewaatanoo magaaladii uu ka ahaa guddoomiyaha ayaa waxaanay ka dhacayaan uu hanan kari waayey in uu magaaladii u sameeyo nidaam lagu ogaanayo cidda dhibta ka dhex wada marka isbeddelkani ma is leedahay xilli munaasib u yimid natiijo wanaagsanna u keenaya waa mahadsan tahay horta eh, soomaalida beryahan waxay baratay un inay un kii hore xumaa la yidhaahdo horta waxaan rabaa eh, horta tarsan eh, in loo mahadceliyo mudan yahay afar iyo labaatan sano kadib waa buqii magaalada ugu horreeyey ee magaalada muqdisho nasiibkiisu siiyey burburkii iyo wixii ku dhacayna dib u dhis buqi ugu horreeyey ka bilaabo weeye sabab kastaba ha ku timaadee isaga mas-uuliyadiisa iyo xilligiisay ahayd wuxuu aada u dhiirigeliye oon arki jirnay walaalahayaga hadda ila hadlahaya kulli waa rag diyaas bara ah oo dooda ugula igula jira anu unbaa hadda dalka jooga amaan ahayn diaspora ka tirs diasporada ka tirsanayn aada buu u dhiirigeliyey inay dalka maalgashadaan ee nin kastoo waxgarta ayaga iyo ganacsatadii gudaha joogtay jaanisyo waxay abuureen dadku shaqo ku helaan marka mahad bay leeyihiin isaguna dadaalkaasuu qeyb ku lahaa magaalada tan markaan usoo noqdo iyo isbedelka in ku filan tarsan waa soo waday in la eedeeyana ma habboona halka ay marayso ayaa laga doonayaa jananka runtii shaqo ayaan ku baranay adag oo xilligii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka jira ahaa runtii siduu anshaxa ciidanka marka maadaama uu maxkamaddii ciidamada ahay aada buu ugu adalkaa sharaf badan buu ku keenay arrintaas dabcan kama marra xulashada loo xulay waana nin jenaraal ah waxaan qabaa meesha muqdisho maanta ay marayso inuu kasii horumarin karaan anigu qabaa haddii lala shaqeeyo waan gartay dabcan weli waxay dhegeystayaashu la socdaan idaacadda voice of america ee magaalada washington barnaamijkan waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka su-aasheeda ugu dambaysa oo aan jeclahay qof kastaa in sida ugu gaaban ee haddana warkoo dhammi uu ku jiro uu uga jawaabo waxay tahay markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbadiisii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa in uu aad ugu soo celcelin jiray in arrinta koowaad ee laga doonayo dowladdiisu ay tahay amniga ta labaad ay tahay amniga ta saddexaadii ay tahay amniga dad badan baa iminka ku dhaleeceeya inuu culayska saaray siyaasadda arrimaha dibadda iyo la tacaalidda bulshada caalamka uu uga tegey arrimihii amniga marka aan siiyo doctor cabdinuur hadalkaasi ma yahay mid xaq ku ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan dib u yaro laabto marka hore oo aan u mahad celiyo gudoomiye tarkan hawsh- hawsha wanaagsan uu ka qabtay magaalada muqdisho na runtii waan ku raacsanahay walaalahayga ammaanay howlihii uu soo qabtay marka waxaan leenahay mahadsanid waxaana soo dhaweynaynaa na- na gudoomiyaha cusub iyo duqa magaalada cusub na generaalka isagana waxaan ka sugaynaa in ilaahay hawsha uu fududeeyo arrinta ahayd madaxweynaha ballanqaadkiisu na- oo ahaa in n dawladdu ay ay diir ka saari doonto arrimaha nabadgelyada oo oo uu ku sheegay maaragtay n bayaankiisii lixda qodob ka koobnaa oo ahaa security security security waxaan isleeyahay n howl badan waa laga qabtay dabcan oo dawladdu ilaa iyo hadda n dagaal bay kula jirtaa shabaab n n of course waa nasiib daro nidaamka hadda siduu isu bedelay oo oo dagaalkii wuxuu noqday ku dhufo ee ka dhaqaaq oo dagaal hadda lais hortaagan yahay oo ay dawladdu ay ku qaadayso shabaab ma jiro hase ahaatee dadku n dabcan wuxuu filayay maaragtay intaan iyo in ka badan waxaan isleeyahay n haddii istaraatiijiyada hadda la wado oo ah in amisom iyo dawladdu ay si fiican intay ugala shaqeeyaan ciidamada soomaaliyeedna laha qabtiro n lana siiyo n saadki iyo hawshay u baahnaayeen in arrintaan ay iska tahay dabayaaqo oo shabaab hawsheeda ay soo gabagaboobayso waan gartay colonel coronto adigu dabcan dowladdaad ka tirsan tahay hase yeeshee su-aasha aan doctor cabdinuur weydiiye oo kale ah in madaxweynuhu ballan qaaday in amniga uu siin doono muhiimadda koowaad hase yeeshee sida dadka qaar ay sheegayaan inuu culayska aad u saaray arrimihii xiriirka caalamiga ah adiga aragtidaada arkiisa horta madaxweynuhu waa ballan qaaday waa run lixda qodob hase ataa ballan qaaday ma ahayn wuxuu ballan qaadaya waxa isaga uu qabanaya ma aha sababtoo ah mataqaanaa madaxweynuhu waa shaksi markuu wax ballan qaadan wuxuu samaynayaa dadkii aqoontiida lahayd dadkii uu shaqada ku lahaa ayuu u magacaabaya hawsha isaga uu lahaa uu kasoo baxa markaas hadduuma intaas sameeyo hadduu amniga dadkii u magacaabo hawsha uu lahaa waa kasoo baxay wuxuu xaq u leeyahay keliya inuu kormeero ku kontrolo waxa hawsha laga raba marka dadkii uu magacaabay ilaa isaga hawsha siyaasadda qasab inuu aado waa waxaan udbarsanay dadkii uu magacaabay ayaa waxaa laga doonayaa in lala xisaabtamo hadda marka madaxweynaha ula xisaabtamo maxaa qabateen maxaa soo kordhay maxaa samaysan inuu hadda yihahda asaa laga rabaa oo hadda keli maaha mar walba inuu habeenkiisa xisaabta uu ku jirto inta loo keeno madaxweynaha habeenkiisa waxay ku yitay meeshaan muqdisho waxay ku yitay gobolada soomaalida waxay ku yideen xaaladdu meeshay maraysa inuu helo riboorkaas dadkii uu u magacaawda ayaa laga rabaa waan gartaan siiyo colonel cirir oo muqdisho jooga Ee, waxaan u malaynahayaa marka la qaybinahayo ee, kabineetka waxa ee, u yacni kabineetka golaha wasiirada wasaaradoba meel bay lahayd marka taa ee, waxaan filahayaa inay ammaan haddii lagu guulaysto ay u keenayso gabadhii ee, ka ahayd wasiiradda fawziya wasiiraddii hore arrimaha dibadda yacni dadaalkaas iyadaa u ahayd soomaaha wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya marka ee, sharaftaas iyo dadaalkaas ayadaa keentay waana ee, ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii baana sharaftaas huwanahaya ee, midaasi weydiisana ee, waxa gudaha kasoo horjeeda horta waa sida ay kuu sheegeen waa dad soomaaliyeed oo kula dhasho kula mida oo mabaadi'dan aan rabin marka ee, si sahla laguma jiiri karo waxaa kaloo taagan qorshihii ay lahayd amison oo aan shaqaynaynba oo dadka soomaaliyeed mar horeyba diyaar u noqon lahaayeen inay iyagu ama heshiiyaan ama diridaan amisontaa laga rabaa inay qorshaha amniga qaybta ay ku leedahay ka qaataan waan gartay Ah, ugu dambayntii colonel yuusuf xasan oo jooga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota colonel yuusuf eedda madaxweynaha loo jeedinaya ah inuu culays ka saaray siyaasadda arrimaha dibadda oo dhinacii arrimaha gudaha u gaabis ku jiro Eh, marka hore aan u gudbo oo eh, ka soo bilaabo wax yar eh, eh, muqdisho iyo tarsan waxaan leeyahay tarsan wuu shaqeeyey En, muddo ku filan in qofku wax ku qabto lagu bartona wuu soo joogay Eh, tarsanna waxaan u malaynayaa dadka si fiican u yaqaana ayaan ka mid ah inkasta aanu garan karin aniga isagu meel baan kusoo wada koray Eh, isagoo ilmo yara oo oo labiyo toban jir iyo wax lamid ah ayuu nagaarsiisin jiray oo oo nin cod weyn oo codkiisa ugu deeqay ee dalka ayuu ahaa meel la yidhaahdo orfanaan kusoo wada kornay ee waxaanan ogahay nin yaryaraantiisi ilaa iyo hadda aan shaqadiisu isdhimin inuu yahay taa iyadaa waxaan leeyahay waan uga mahad celinaya waxa uu qabtay ee taariikhduna way dib bay uxusi doontaa n waana muddo ku filanna wuu soo hayay jananka cusubna waxaan horaanba u sheegay waxaan ihi waa dee kolley sarkaal ciidan oo hawl badan soo qabtay haddana laga filayo mid tii ka ballaaran inuu qabto waanan kusoo dhaweynaynaa shaqada markii aan ka jawaabo su-aasha iyada waxaan leeyahay madaxweynuhu ballantii uu qaaday waxa uu ku fulin lahaa hadal bay ahayd wuuna hadlay waxay kaloo ahayd qorshe iyo dad inuu u magacaabo waanu u magacaabay arrinta arrimaha arrimaha dibadda oo laleeyahay xoog buu saarayna shaqadiisa ayay ahayd inuu xooga saaro sababto waxa weeye caalam dal aanu uu inkiray oo caalamku ka jeestay ayuu madaxweyne ka noqday wuxuu ku qasbanaaday inuu ka shaqeeyo siduu kusoo jeedin lahaa oo adduunyada ugu soo jeedin lahaa dalkii in wax lagala qabto midda gudahana kamuu seexan waxaanan u arkaa waxa dhacaya inay yihiin labaatan iyo dhowr sannadood sharci la-aan aruureysay oo qofba meeshu doono ka dhacay oo wixii la doono la sameeyey ma dhici karto in sanad iyo labo iyo muddo kooban in guul lagaga gaaro waase waase soo yaraan kartaa oo haddaba aad bay usoo yaraato isu bedeshay marka waxaan leeyahay madaxweynuhu xilkiisii waa gutay dadkana waxaa la rabaa qof walba isagoo dadaalaya inaan eed dusha laga saarin mar haddaad aragto qofku inuu dadaalayo tabar meel ay doonto ha dhigto laakiin inuu shaqeeyey ama wax qabtay in loo qiro ayaa loo baahan yahay waan waana ka gartay baxa waan gartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idin mahad celiyo kornel ciro oo jooga magaalada muqdisho kornel coronto oo jooga gobolka virginia dalka maraykanka doctor cabdinuur oo jooga magaalada colombos ee gobolka ohio iyo colonel yuusuf xasan oo jooga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta oo jimcaha adiga salaamu calaykum
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socotiinayey barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a washington